bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye halkan maanta duulaanka qaawan ee nagu bilowday ilaa maalintii xasan sheikh ou soo ou qaatay madaxweynenimada ilaa hadda waxaa socdo duulaan qaawan oo looga sifaynayo dhammaan dad gooniya lagu bartilmaameysanayo dadka oo la doonayo in beerahooda iyo dhulkooda si xooga lagu qaato arrinkaana waxaa hadda maantay doonaynaa in aan adduunku nala wadaago broblemkaa jira in maanta beesha calamka loo bandhigo waxa weeye meesha la yidhaahdo sidaa la socotiinba number conton waxaa ka dhacay dagaal waxaa ka dhacday qoryooley waxay ka dhacday marko meel kasta dagaal baa ka dhacay laakiin arinta waxaan aan cawada doonayna waxay tahay xasuuqa loo geysanaya dadka berimageydada oo masaakiinta oo u baahan in maanta iyaga gargaar oo iyo lala gaarsiiyo oo tabaalaysan oo afar iyo labaatan sano dagaaladu ku socdeen in xasan maantay ciidan iyo u soo dhiibay juudi oo guuto saddexaad iyo guuto ashanaad iyo saraakiil inuu u soo diro oo uu ku gumaado aad iyo aad baan uga xunnahay kulleyna beesha caalamka ayaa arrintaa nala wadaagayso roblemka waxa weeye labaatan iyo laba kun oo ciidanka amisomaha joogto amisomarka sababta iyo maadheedka lagu siiya dadka in hortooda lagu gabaado sidaa la socono shan meelood bay ka degan yihiin shabeellada hoose arrinkaasu waa arrin laga xumaado waana arrinkaasu waxaa loo haystaa madaxweynaha ninka la yidhaahdo xasan sheikh waa nin doonayo dadkii inuu kala yareeyo waa nin doonayo in wixii loo baana dibu heshiisiinta inuu rasaas dadka uu ku laayo waa nin doonayo ayna ka go-nay wanaagu waana wax aana damiirka bini-aadanka ogolaan karin maalin ramadaan baa dumar la kubsanaya oo wax la dhacaya oo wax la billaqaysanaya oo dhiig daadanaya mi subxaanallaahi weeye arrinkaasu adduunkuna waa nala ogaanayaa dhibaatadaas dhibaato qarsoon maahan waxaana rajaynaynaa cid kastooo gobofalkaas asaga uu madaxweyne u yahay oo qabiil ku shaqaynayo in maxakamad lasoo taagi doono haddana waa noo socdaa broseskii ilaahay idankiina waa lasoo qabanayaa waana la gaarsiinayaa waxa uu doonaya asaga ma aha in dadkii soomaaliyeed ay ka tagta damiirkii dadkii in laysku dhameey ummadda beerihii soomaaliyeed ayagoo qaarna dowlad laga dhigaa qaarna maris laga dhigaa garbaha layskaga xira ma fiicno waa wax cadaadarro iyo sharaf xumaa asaga kuwe waxa weeye hubka oo oo dadka hoobiyaasha iyo madaafiicda iyo rokodka lagu garaacayo waxay awoodaa in maantay lagu sameeyo dibu heshiisiin in gobol nabadeed lagu dhigo ummaddii soomaaliya waa wada deganaan jirtay mana islay jirin asaga ka hor laakiin colaad huriye weeye ragga asaga lamidka oo la haysto waxa weeye ninka la yidhaahdo goobaale oo guutada saddexaad haysto waa qaafow waxa weeye ninka la yidhaahdo indhacadde waxa weeye ragga noocaasa waxa weeye axmed diiriye waxa weeye xaad waxay ku dagaalamayaan waxayna lahayn waxaan leenahay cid aad ka dhigi kartiin dadka aad sheegaydiin oo aad leedihiin waa laynay oo annagu waxaan laynay nimanka la dhihi jiray gibil caddi baa laynay biyomaallo waa laynaynaa ilaahay baa wax lay kalo horta waa ku talagelaysiin adinku waxaa tihiin lama arka bini aadan baa tihiin diyaar baan u nahay wixii calafa in la kala qaado haddana waxa weeye niman gacmaha laabanaya annagu maahin xaqeennana cid aan uga tanasulayno ma jirto arrinta kamxalley iyo deefow waxa weeye sidaan la soconno xasan sheikh guddoomiyaha gobolka hiiraan kii hore iyo kan dambeba waxay ku ballameen in kamxalley iyo deefow in xasuuqa ka dhacay waa wax ay ku ballameen xasan sidaan la soconno waxaa meeshaa jooga ciidamo jabuutiyaana ciidamahaas jabuutiyaanka amar baa lagu siiyey in dadka hortooda lagu xasuuqo oo ayna meesha ka nuuxsanin balow waxaa amar lagu siiyey boqol goor bay usoo dacwoodeen huyumateriyaanka xataa waa laga xiray waxaa laga xiray in loo geeyo loo gurmado dadka xasuuqa waxaa uga daran inta la qixiyey oo lolaayey in dadkii labada beelaha ama shabeellada hoose ha noqoto ama hiiraan ha noqotee waxaa kasii dhibaato badan inji-owyada dhan xasan amar wuxuu ku bixiyey inayna wax macaawinaa loo geynin taasna waxaa daliil oo caddayn u ah dadku markay qaxaan waxaa u tago i c r c waa u tagtaa m s f waa u tagtaa waxaa u taga muxuu ahaa international njooyadu dhan waa u tagaan waxaan aad iyo aad u dhaliilayaa oo aad u cambaaraynaya oo dhaliil xoog loo hayaa nicholas inuu ku guulaysan waayey dadka masaakiinta oo la barakiciyey inuu gaadhsiiyo gargaar inuu gaadhsiiyo oo u hiiliyo haddii wax kala waayo gargaarka inuu humanitarianka inuu gaadhsiiyo xasan waa ka go'an tahay dadkan inuu tirtiro oo wuxuuda qaato waana go'aan ay ku gaadheen dhammaan asaga iyo kuwa gacanyarayaasha u eh annagu qabiil faraha kuma taagayno sida ay axmed diiriye u hadlaan iyo xaad uma hadlayo anugu nin mas-uula oo siyaasiya oo shakhsiyaddiisa ilaashanayaana ma ahi sidii nimanka odayaasha oo aan waxba aanan la harayn oo aan macnaha hadalka aan macnaha ku fadhin yani tiifiyada iyo warbaahinta u qaybshamee wax xaqiiqaa wey waxaan ka hadlayo waxaana aad uga xumahay labaatan iyo laba kun iyadoo joogto in dadka la xasuuqo waxaan aad uga xunnahay inay hay-adihii iridda laga istaago waxaan aad uga xunnahay war dadkii inta la laayey oo la qixiyey oo meel abaara la geeyey in haddana dadkii yani ay u dhintaan qaarna xabad lagu xasuuqo qaarna gaajar lagu xasuuqo wax loo dulqaadan karana maahan waanad ogaa doontiin haddii arrintaasu aan degdeg wax looga qaban wax waliba waajibkooday marsi doonnaa wabilahi towfiiq